aabbaha ummadda soomaaliyeed jaalasiyaad waxa uu shaaca ka qaaday himilada iyo sida weyn ee kacaanka soomaaliyeed uu ugu dadaalayo danta afrika waxaana uu ku tilmaamay inay tahay lagama maarmaan afrika inay midowdo isaga oo la hadlaya dadweynaha bishii nofembar soddonkeedii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii afrika haddayn wax qabsanin nina wax u qaban mahay afrika midnimadeeda qiimo kasta ha ku fadhidee waa in la daafacaa waa in madaxda afrika ay fahamtaa inay tahay lagama maarmaan inay iyagu danahooda xalilaan ama ha noqoto daafacooda ama ha noqoto afrika midnimadooda iyo imaadkooda ama ha noqoto dowladnimo isu raaca ha noqoto ama dhaqaalahooda ama communicationkooda xaal u yaalla iyagu hadday gartaana waa ay hagaagsan karaan haddii kaleetana waxaa imanaysaa in sidii horeyba loogu bartay gumaysiganaga qaar bay meel oo cadaanku ay ugu bartay waxaa nasiib darro ah in afrika qaarkeed ay maanta ku jiraan gunnimo foolo oo dad yar oo cadaan oo ay gumaysanhayaan dilahayaan xaqirahayaan xuquuqdii aadaminimada ay ulahayaan xataa inay dabamariyaan waxaa jirtay dawaayilka afrikaanka aho inay hadda ka hor qaraar gaareen waxay ahayd nasiib xumo inay haddana ka baxaan qaraarkoodi qaarkood iyagoo maslaxad yaroo tooda keliya fiirinaya oo sharafkii afrika o dhan uu meesha ku lumaayo waxaanu leenahay kuwaas gumaystayaalka ah hub kastaba hana loo samaysto hana dib loogu noqdo talo hor leh iyaga iyo kuwa taageeraba sidii wax looga qabsan lahaa